madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo helinayaan wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida ayaa soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha ayaa waxaa si diiran ugu soo dhoweeyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoroor madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahid ciid gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada golaha wakiilada galmudug iyo bulshada qeybaheeda kala duwana intuu ku sugan yahay madaxweynaha magaalada dhuusamareeb waxa uu kulamo la yeelan doonaa madaxda galmudug iyo qeybaha kala duwan ee bulshada isagoona xariga ka jari doona mashaariica horumarineed lagu hirgeliyay deegaanada galmuduga agaasimaha warfaafinta madaxtooyada galmuduga axmed cumar ayaa ka warbixiyey safarka madaxweynaha iyo waxyaabaha uu ku qotomo madaxweynaha dowladda galmudug mudane axmed cabdi kaariye ayaa waxa uu garoonka diyaaradaha ee caasimada dowladda galmudug ee dhuusamareeb ku soo dhoweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud inta uu joogo deegaanka waxa uu la kulmi doonaa madaxda ugu sarreysa ee dowladda galmudug uu hogaaminayo madaxweyne axmed cabdi kaariye bulshada deegaanka iyadoo la filayo in kulamadiisu ay ku salaysnaadaan dardargelinta howlaha doorashooyinka qaranka iyo sidoo kale xarag jaridda mashaariic horumarineed madaxweynaha ayaa kulamo iyo isxog waraysi la qaadan doono intuu ku sugaya dhusmare bulshada galmuduga